haween badan oo ku nool magaalada dobley ayaa bilaabay haween badan oo ku nool magaalada dobley ayaa ka bilaabay iibinta uunsiga guryaha loo isticmaalo uunsiga ay iibiyaan ayaa ah mid ay iyaga soo saaraan waxa ayna kusoo wareejiyaan xaafadaha magaalada dobley iyaga oo lacagaha ay ka helaan ku maareeya qoysaskooda qaar ka mid a haweenkan ayaa sheegay in ay dhaqaalaha ay ka helaan ay ku filan yihiin iyagoo haweenka kale ugu baaqay inay shaqaystaan magaceyga iisha cali xasan waa laba sano ku dhawaad waan kariye aan ilmaha ceeshkooda aaga raadsadaa shan shan kun aan gedi jiro aan u xiri jiri gasac ma gedeen waan wareejin jiri sokor geed qashimeedka oo lagu daraayo waxaasaa laga suubiyaa lagu daraa cijo iyo waxaasaa lagu daraa faa'iido waxaan ka heli jiri boqol kun aan ka heli jiri boqolkaasaan aan ka dhigin jiri ilmaha shaha aaga dhigin jiri aan cuntana kusoo gedan jiri oo waxaan kusoo wareejiyaa meesha naadada xoolaha magaalada saasaan u wareegaa miskayga mis wareegaya waa nolosheeda wallaahi kunka shilin oo iga soo baxa maamo oo hindhoole ahna waan ku nooleeyaa ana ciyaalkayga waan ku nooleeyaa alxamdulilah alshukurlah wallaahi anigoo shan iyo toban jiraan bilaabay ilaa haddaan ilmahayga kusoo dhacsadaa cadkayga caanaheydana kusoo dhacsadaa magacayga waa naciimo aadan faarax waxaan ka mid ah gabdhaha ka ganacsado unsiga unsiga adi muddo shan sano camal ka ganacsanayaa waxaan ku dhahay dhartiisaiyo waxaan ku kariya waxa xaggayga ismaayaa liiga keenaa alxamdulilah aad u iigu fiicay maxaan ku dhahay waa liiga gataa jimaya tafaariiqaa gadaa inta badan jimle ma gadi tafaariiqaan gadaa gabdhaha xaafadaha iyo maxaan ku dhahay waxaas ayay gadgataan waxaa ka mid ah catarka unsiga bahal ceji ay dhahaan maxaan ku dhahay miskiga trabal niilka waxaasa laga sameeya waxaan ku doorta inaan unsi kariyo hadda shaqo kale maxaan ku dhahay hadda saaid oo la qabto ma leh maasha allah noloshay sifiicanaa ugu maareeyaa alxamdulilah wax fiicana ay kasoo galo ilmaan dugsi ugu bixiya uba kale iskuul ugu bixiya maxaan ku dhahay kirada maxaan ku dhahay reerka biilkiisa waxaas o dhan baa iskaga maareeya